ciidamada ammaanka maamulka hirshabelle ayaa howlgallo lagu xaqiijinaya amniga ka sameeyey wadada xiriirisa balcad iyo jowhar howlgalkan ayaa si toos ah loogu sameeyay deegaanada qalimo iyo maandheero oo ka mid ah deegaanada gobolka hirshabellaha dhexe inta uu socday howlgalkan ayaa lagu soo qabtay rag la sheegay in ay dhac u geysteen dad shacab ah oo ku safrayay wadada xiriirisa jowhar iyo balcad taliyaha saldhigga booliiska degmada jowhar gaashaanle dhexe bashiir xasan xalifooy ayaa ka warbixiyey howlgalkan iyo waxyaabihii lagu soo qabqabtay ilaah mahadle suukayna koonkan anagoo caafimaad qabno waxaa maanta oo taariikhdu tahay kow iyo labaatan bishii sagaalaad saakana soo gaartay in niman bulcad ay waddada ku jiraan dadkana ay dhibaatay waayaan ilaahay falligiis ciidamada amniga ayaan u dirnay waxaa la soo qabtay ayagoo qoryoodi haysto waxay hay dhaceen iyo ummadda ay dhacaayeen dhibaatada ay ku hayaan waa la soo qabtay xabsigayn hadda ku jiraan dadka jidadka uu gelaayo oo tuugada ah ee dadka dhacaayo amba magac macaawsda ha wato amba magac shacab ha wato amba magac ciidan ha watee waa isku mid tilaabo sharcigaa laga qaadayaa cid kastoo isku dayda inay shacabka dhibtane sharciga la deegsanaynaa waxaa intaasii dheer guryahan waa soo bateen laakiin in tilaabo degdega laga qaado oo maxkamadaha sharciga awood wala la horgeeyo ayaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala inay shacabka dhibaanna ma ogolaa doono sharci degdeg amar degdegaan ka soo saarnay go-aankaasna inuu shaqeeyo taliya bashiir oo sii wata hadalkiisa ayaa sheegay in ciidamada ammaanka maamulka hirshabelle ay ka go-an tahay sifeynta burcadda dhaca u geysanaysa dadka shacabka ah madaxweynaha dowladda hirshabelle nuu amray amarkii oo nuu amray iyo tii oo nafaraya sharciga amniga labadaba aanan koo kaashanayno gacan biraan ku qabanaynaa manan ka laalaabanayno insha allahu tacaala dadka isbaar la dhiganayo baaq waxaan diraa dagaalaa naga dhexeeyo awooddooda ku tashadaano saacad kastana anagu inaan ummadda cidda dhibayso ka qabanno anagaa mas-uuliyaddeeda qaadanay anagaa nagala raba haddii leeyilah howlgalkan ciidamada ammaanka maamulka hirshabelle ay ka sameeyeen wadada xiriirisa jowhar iyo balcad ayaa lagu soo qabqabtay kooxo burcad ah oo dhac ka geysanaysay wadadaasi